asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada asxaabay meel kastoo ay iga dhagaysanaysaan iyo waqti kastoo ay dhegaysanaysaan iyo dabcan waqti kastoo ay daawanaysaanbu waxaan leehay soo dhawaada asxaabteeda cusub gacmo furna ayaan kusoo dhaweynaya hadday tahay dhanka facebook bejka iyo hadday tahay youtube-kaba aad ayaa inkaga mahad celinaya sida quruxda badan ee aad ii qurxiseen dhanka youtube-ka waxaan leehay soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada halkaa iga dhagaysanaysaan ama iga daawanaysaan waa somali happy family podcast barnaamijka qorsheynta qoyska waxaan la socodsiinaa anigoo asaare xuseen waxaa iga dhagaysan kartaa google podcast apple podcast spotify anchor podcast kulli waa iga dhagaysan kartaa haddii adigu cusub tahay dabcan youtube-kana waad iga dhagaysan kartaa waana iga daawan kartaa iyo facebook bajkabo waxaan lahay soo dhawaada waqtiguna ha idiin wacnaado mowduucu wuxuu ku saabsan yahay su-aal la isoo weydiiyey dhowr jeer igu soo noqnoqotay oo ahayd maxaa keeno burburka lamaanayaasha ama qoysaska soomaaliyeed ee qurba joogtay ama qurbaha joogo oo aada u badanayo ama aada u fara badan su-aasha taas ayay ahayd haddii marka aan waxyar kasoo qaato burburka qoysaska inta calaashan aniga aan ka ogahay ama aan ka awoodo ama aan ka oran karo burburka qoysaska ama furniinka ama kala taga horta weligeed wax iska soo jiray waa ilaa xaawiye aadanuu jiray wax cusub ma ahan laakiin qurbaha wuu ku badan yahay keliya ama aan qoomiyadda soomaalida inuu ku badan yahay ajaanibka ama dadka kale soo galootiga ayaa nala qabo waa wax calaashaan ay nala qabaan ajaanibta kalabo burburka ama kala taga qoysaska way kala fududahay markii lamaanayaasha ay yihiin keligood markii ay yihiin family oo calashan ilmo joogaan way kala fududahay wayna kala culus tahay halka ay fududahay markii lamaanaha keligood ay yihiin halka ay culus tahay markii ay ciyaal meesha joogaan marka inta badan waxaa saameyn reeba ama dhibaato leh markay ilmo meesha joogaan maxaa keeno marka haddii aan usoo laabto su-aasha ah oo maxaa keeno dabcan waxa keena qof kasta wuu ogyahay cid loo sheega ama cid loo sharaxayo ma jirto waxaa keena kala duwanaanshaha bey-ada waxaa keena kala duwanaanshaha dhaqanka iyo kala duwanaanshaha shuruucda ayaa keeno haddii marka wadamada qoreer galbeedka ama qurbaha markii ay waalidiinta joogaan haddii ay si wada jiri ah ay oola falgalaan meesha ay joogaan ooy iska ilaaliyaan dulduleelada iyo dhibaatooyinka oo ay si toosa ula falgalaan meesha ay joogaan sharciyadeeda iyo shuruucdeeda ayagoo ilaalsanayo dhaqankoodii iyo ilmahoodii iyo wadajirkii qoyskooda ayagoo ilaalsanayo haddii qof walba toole uu mas-uuliyaddii asaga loo igmaday ama mas-uuliyaddii saarnay sidii la raba ooga soo baxo dabcan wax burburaya ma jirto sababtoo ah dadka kaleba ayaga waynala qabaan in calashaan ay ku noolaadaan ilmahoodana ay wada korsadaan waynala qabaan marka adiga hadii waa inaad marka hadii qofkii waxaa laga rabaa marka labadii lamaane ama labadii waalid waxaa laga rabaa si wada jir inay mas-uuliyadda u qaataan waxaa laga doonayaa shuruucdii wadanka inay la falgalaan ama ay u hogaamsamoodaan sababtoo noloshooda ayaa ku jirto cid ku siinayso nolol ma jirto waa inaad shaqaysatid sida marka ay ilmahoodina u korsan lahayn reerkoodina u ilaarsan lahaayeen dhaqankoodi iyo diintoodina u ilaarsan lahaayeen una shaqo tegi lahaayeen ayagaa laga rabaa cid u hagaajinayso ma jirto marka waxyaalaha marka keenaya burburka waxaa waayaan isfahan waaga ama isfahan darada soo kala dhexgasha lamaanaha lamaanaha marka ay isfahmi waa soo kala dhexgala ama isku fahmi waayaan nolosha siday u wajahayaan ama sida calashaan loola falgalayo bey-ada meeshaas la joogo kala duwanaanshaha fikirka ayaa keeno burburka ayaana sabab u ah marka haddii marka hal qof ay noqoto mas-uuliyaddii inuu qaato oo asaga uu reerkii xanaaneeyo oo asaga shaqeeyo oo mas-uuliyadda qofka kale uu asaga wada dusha wada saarto dee ma suurtagelisa waay sababtoo ah lamaanaha ama waalidiinta waxaa loogu talagalay si siman ama si cadaalad ama si calashaan dheeli tiran inay reerkooda u wada dhaqdaan oo mas-uuliyadda ilmahooda u wada qaataan dabcan waddankanaga annaga markaan joognay aabaha ayaa shaqayn jiray hooyadana ilmaha ayay xanaaney jirtay sida qaalibka ama sida majoritiga ah hooyada markay guriga joogto ilmaha xanaaneynaysay dee wax kasta oo mas-uuliyadda guriga wax walba ayadaa laga rabay aabahana wuu soo shaqaynaya laakiin inta saas ma ahan inta waxaa waayaan aabihin inu shaqeeyo hooyadina ina shaqayso haddii xitaa hooyadii ayna shaqaynin hooyada qasab iskuule ayay aadaysaa guriga ma joogayso Een marka halkaasayto waxaa looga baahan yahay kala duwanaanshaha kow halkaasayba ka imaanaysaa marka ayagaa looga baahan yahay lamaanaha ama waalidka inay ilmahoodii iyo dhaqankoodii iyo diintoodiina haystaan een shuruucda wadanka u taalana ay la falgalaan si ay meesha ugu noolaadaan mas-uuliyadda waa in si wada jir oo loo qaado haddii marka ay dhacdo inuu aabbaha dayaco mas-uuliyaddiisii ama hooyada ay dayacdo de burburka halkaasuu ka imaanaya sababtoo hal qof eh mas-uuliyaddii ma wada qaadi karo hooyo keligeeda hawsha ma wada qaban karto shaqadii guriga ma qabanayso shaqadii bannaanka ma qabanayso tarbiyadda ilmaha tarbiyadda ilmaha ayaaba wax weyn ah, ayadaaba shaqo weyn ah taas marka hooyadii ma samayn karta ama aabihii keligiis dabcan ma samayn karo marka burburka ama kala tagga wuxuu ka yimaadaa mas-uuliyaddii oo hal qof eh loo daayo ama hal qof lagu tiiriyo taas ayaa imaanaysaa haddiise aabbihiina mas-uuliyaddiisa uu qaato hooyadiina mas-uuliyaddooda ay qaadato wax burba iyo wax dhibaato ima imaanayaan oo way reerkoodii wuu dhisnaayaya laakiin waxaaba moodaa een, waxyaalo badan inaan ooga duwanahay oo aan calaasha positive fiican soomaalida annaga aan ooga duwana qowmiyadaha kale sababtoo ah markii ay kala tagaan reeraha kale ama qowmiyadaha kale oo burbur qoyska ku yimaado halkaa waxaa ku burbura xitaa ilmahoodii dayac ayaa ku yimaada halka soomaalida ayagoo kala tegay ee xitaa ilmahoodii wada haystaan ama ay wada korsadaan oo aabihii ilmihiisa ku biisho ama hooyadii wixii dhan calashaan ilmahoodii ay si fiican u wada korsadaan taasna waan waan ku ammaanaya qowmiyadda soomaalida aad ayay uga fiican tahay oon uga fiicanahay dadka kale soo galootiga marka mowduucaygii waxaan kusoo gabagabeynayaa haddii si wada jir ah nolosha loo wajaho wax xumaanaya ma lahan laakiin haddii dhibaatadii iyo mas-uuliyaddii hal qof ama aabihii ha noqdo ama hooyadii ha noqdo uu dusha saarto dee burbur halkaasuu ka imaanaya marka barnaamijkaysaas aan kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu